war-saxaafadeedka xogeyaha arrimaha dibadda antony blinkan ayaa lagu yidhi waxaan si isdabajooga carabka ugu adkeenay inay muhiim u tahay nabadda xasiloonida barwaaqada iyo dowladnimada soomaaliya in dowladda federaaliga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaaliga ahi inay heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan dariiqa loo mariyo geedi socodka doorashooyinka ay gaaraan waxa uu blinkan sheegay in maraykanku usan taageeri doonin muddo kordhin soomaaliya ah haddii uusan taageero ballaaran ka helin daniyayaasha arrimaha siyaasadda war-saxaafadeedka master blinkan uu soo saaray ayaa lagu sheegay in ay si cadda u caddeeyeen in maraykanka uusan marnaba taageeri doonin in sharciyadda loo dheereeyo xubnaha dowladda federaalga ee soomaaliya hadda sidoo kalena maraykanka uusan taageeri doonin doorasho aan loo dhammayn iyo kuwa isbarbar socda intuba waxaana uu sheegay in tallaabooyinka noocaas oo keliya ay noqon doonaan kuwo si qoto dheer u kala qaybiya wiiqayaan hanaanka federaaleynta iyo dibhabeynta siyaasadda ee halbowlaha u ah horumarinta dalka soomaaliya maraykanka ayaa sheegay in dhaqangelinta sharciga baarlamaanka dhowaan uu ansixiyey uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada islamar ahaantaasina uu sii wiiqayo nabadda iyo amniga soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda maraykanka war-saxaafadeedkiisa ayaa waxa uu ku yidhi waxay arrintaasi ku qasbi doontaa maraykanka in uu dib u qiimeeyo xiriirka labageysoodka ah ee soomaaliya uula leeyahay maraykanka oo ay ku jirto xiriirka diblomaasiyadeed iyo kaalmada islamar ahaantaasina aan tixgelina imkaaniyaadka la heli karayo ay ku jiraan cunaqabateyn iyo xadidnaan dhinaca socdaalka si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida war-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in loogu baaqayo dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe inay si deg deg ay miiska wadahadalka ugu laabtaan oo heshiisna ay gaaraan waxaan ku boorinaynaa ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi dhammaan dhinacyadu inay isxakameeyaan si wadaan wadahadalka ayna ka fogaadaan ficilo dheeraada oo hal dhinaca oo sii horinaya xiisadda islamar ahaantaasina wiiqaya geedi socodka dimuqraadiyadda iyo hay-adaha soomaaliya dhinaca kale dowladda ingiriiska ayaa qoraal kaas la mid oo ay soo saartay waxay ku cambaaraysay sharcigai baarlamaanka soomaaliya oo muddada ugu kordhiyey madaxweynaha soomaaliya waxaana james dudridge oo ah wasiirka ingiriiska arrimaha afrika u qaablis uu soo saaro war-saxaafadeed uu ku sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kordhintaasi master james dudridge waxa uu yidhi wadahadalka wax ku oolka ee u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya ayaa lafdhabar u ah xaqiijinta dhaqangelinta heshiiskii toddobaiyo tobankii sebtembar ee qaabka doorashada heshiiskaasi waa aas-aaska keliya ee sharciyeysan ee doorashooyinka ayuu dudridge yidhi waxaan ka codsanaynaa buu yidhi hogaamiyaasha soomaalida inay si deg deg ahay ugu laabtaan wadahadallada si loo helo xalal wax ku ool ah islamar ahaantaasina heshiis looga gaaro arrimaha harsan iyadoo la muujinayo isxakamayn iyo isu tanaasul ugu dambeyntii dowladda ingiriiska ayaa ku hanjabtay in xiriirka beesha caalamka ee dowladda soomaaliya uu isbedeli doono haddii aanu heshiis rasmi ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka